Uh, thank you so much. Uh, UNHCR's work in Somalia in the fight against uh, coronavirus is uh, aligned to the particular aad baad u mahadsan tahay u n h c r waxay soomaaliya ka caawinaysaa la dagaalanka xanuunka coronavirus iyadoo ku salaynaysa hanaanka gargaarka ee dadka sida qasabka ah colaaduhu ay guryahooda uga kaxeeyaan waxaana tira ahaan ku nool soomaaliya shan iyo soddon kun oo qof oo isugu jira qaxooti iyo dad magangelya doona sagaashan kun oo soomaali qaxooti ku ahaa kenya oo dalka kusoo laabtay shan kun oo kale oo yemen kasoo noqday boqol iyo labaatan kun oo qaxooti ah oo isugu jira etoobiyaan iyo yemeniyiin waxaa intaa dheer laba dhibic lix milyan oo qof oo barakacyaasha gudaha ah oo ku kala firirsan guud ahaan gobolada soomaaliya bishii maaj oo keliya waxaan diiwaan gelinay afar iyo afartan kun oo qof oo gudaha dalka ku barakacay marka howsha u n h c r waa mid iyadoo kaashanaysa hay-adaha kale ee qaramada midoobay ay ku caawinayso dowladda soomaaliya sidii ay u difaaci lahayd u taageeri lahayd xalna ugu heli lahayd mushkilada dadkan waxaan ognahay in dad badan oo barakacyaala ay ku nool yihiin kaamam aysan nadaafadooda wanaagsanayn oo ciriiri ah ha ku yaalaana muqdisho iyo meelo ka baxsanba marka maxaa tallaabooyin gaar ah oo u n h c r u qorshaysay inay u qaaddo sidii looga hortegi lahaa in cudurka corona uu meelaha ku faafo
we have recorded 728 uh, total number of idp settlement a huge number
meelaha aada xustay ee ay ku nool yihiin dadka barakacyaasha ah waxaan diiwaan gelinay ilaa iyo toddoba boqol sideed iyo labaatan goobood oo ay degan yihiin waxaa markaa innagoo kaashanayna saaxiibadeenna gargaarka aan ka wada shaqayno sidii aan u xaqiijin lahayn tallaabooyinka caafimaad iyo badqabka ayaa hirgelinaysa wasaaradda caafimaadka ee dowladda soomaaliya oo kaashanaysa hay-adda w h o iyo unisef waxaan annagu markaa xaqiijinaynaa in bulshada halkaasi ku nool fariimo saxa la gaarsiiyo waxaan u sameynaynaa telefoon rigli ah oo ay marka ay arkaan calaamadaha coronavirus ay soo wacaan ilaa iyo haddana wax kiis xanuunka ah oo laga soo wariyey xeryahaasi ma hayno hay-adda caafimaadka ee adduunka ee w h o saraakiisha soomaaliya iyo dhakhaatiirtuba waxay ka warwarqabaan musiibo bani-aadnimo oo ka dhalan karta haddii xanuunku uu ku faafo xeryaha barakacyaasha ciriiriga ah oo aysan suurtagala ka ahayn tallaabooyinka faafista cudurka lagu yareeyo gaar ahaan kala fogaanshaha bulshada cabsidaa idinku u n h c r ma qabtaan
haa cabsidaasi waan la wadaagnaa marka ay timaado dhaqdhaqaaqa bulshadan iyo goobaha ay ku nool yihiin oo aada isku raran u ah xaaladoodu nadaafadeed iyo midda fayadhowrna ay liidato marka waa iska caddahay haddii aan tallaabooyinka ku habboon loo qaadin ka hortegista covid sagaal iyo toban oo meelaha ku faafa waxaa adkaan doonta sida loo maareeyo marka laga soo tago barakacyaasha soomaalida ee dhulkooda jooga waxaa soomaaliya ku nool adna aad carabka ku dhufatay qaxooti shisheeye oo u dhashay ethoobiya yemen iyo tiro aan badnayn oo tanzaniyiin sansibaar ka yimid ah wakhtigan adag ee lagu jiro xaaladooda sida ay tahay maxaad nooga sheegi kartaa
wakhtigan adag ee la joogo inkastoo ay yihiin dad si gaara u nugul oo qaxootiya haddana halista covid sagaal iyo toban waxay la wadaagaan bulshada soomaaliyeed ee martigelisay annagu hadafkeennu iyo faragelinteennu waxa ay ku wajahan yihiin sidii aan u taageeri lahayn hanaanka caafimaad ee soomaaliya si qaxootigaa ay u noqdaan kuwa ka faa-ida adeegyada caafimaad ee la fidinayo si la mid ah shacabka soomaaliyeed
marka aad leedahay faragelin maxay tahay faragelintu ma waxaad dowladda u n h c r iyo unisef iska kaashanaysaan agabka afka iyo sanka lagu xirto mise dharka ay dhakhaatiirtu xirtaan ee karoonaha laysaga ilaaliyo bal halkaa kala caddee
taageeradeennu waa mid agab oo aan ku taageerayno dowladda waxaannu ku taageernay teendooyin laga dhiso xarunta karantiilka toban xafiis oo aan soomaaliya ku leenahayna waxaan iyana ku taageeraynaa hanaanka caafimaadka sahay dawo iyo waxyaabo kale oo lagula dagaalamo nadaafad darrida